faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed dae cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
yaxye cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu habeen wacan oo wanaagsan saaxiibyaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka habeennimo ee raadiyaha cadaado
madaxweynaha maamulka jubbaland oo gaaray dalka swiden
dowladda maraykanka oo saddex milyan oo doolar dul dhigtay sarkaal ka tirsan ururka al-shabaaba
uqaabilsinihii daacish duubista muuqaalada oo maxkamadda ciidamada ka soo hor muuqday
maamulka jubbaland oo ka hortegay gaari laga soo buuxiy waxyaaba qarxa oo lagu qabtay qaybo ka mid ah deegaanada maamulkaasi
wararka naga soo gaaraya duleedka magaalada hargeysane waxa ay sheegayaan waraabe halkaasi ku cunay wiil siddeed jir ah dhibaato kalena uu ku hayo dadka deegaanka
xiisad dagaal u dhaxaysa maamulada puntland iyo somalilan oo caawa ka taagan deegaanka tukareeq ee gobolka soola
khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah oo ka dhashay qaraxa loogu xidhay gaari uu lahaa nin boolisa
ciidamada ammaanka oo dad usoo qaabtay dil ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraana
dooni siddeed tahriibayaal soomaali iyo etoobiyaan ah oo ku degtay yeman
duqaa magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug oo lagu eedeeyey inuu baalmaree sharci u yaala magaalada gaalkacyo ee gobolka muduga
muwaadin soomaaliyeed oo lagu dilay dalka koonfur afrika
maamulka somalilan oo war ka soo saaray kulankii faysal cali waraabe iyo madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ee ku yeesheen magaalada barasils ee dalka biljimka
ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali khayre oo ka hadlay muhiimadda ku biiritaanka soomaaliya ee suuqa kombaysa
akhbaaraadka caalamka saaxiib yaal warka habeen aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka qayb noqon doona
dhaqaalaha kuuriyada waqooyi oo hoos u dhacay
iyo mucaaradka syiriya oo isku dhiibay koonfurta waddankaasi
dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warka hameen ee raadiyaha cadaado goordhow diyaargarooba warkaasoo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
waataa saaxiibyaal waxaa dhegaysteen qodobada ugu doorka roon warka habeenimo ee raadiyaha cadaado imikii haatana kusoo dhawaada warkii oo dhan warkeena habeenimo waxaa soo saartay waryaheena filsin muuse wadajir caawa waxaan kugu warrami doonaa anagoo xasan axmed maxamed iyo saaxiibkay cumar axmed ibraahim cumar saaxiifa kusoo dhawaada warkii oo dhan
madaxa sargaal al-shabaab ka tirsanaa ayaa la duldhigay lacag dhan saddex milyan oo dollar warkan waxaa noo faahfaahinaya xasan axmed maxamed maamulka jubbaland ayaa waxa ay ka hortagtay gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa oo loola beegsinayay qaybo ka mid a deegaanada maamulkaasi waxaa warbixinta warkaasi noo soo koobaya waryaheena cumar axmed ibraahim nabad sugidda maamulka jubbaland ayaa waxa ay sheegeen in ay ka hortageen qaraxa lagu xiray gaari u lahaa sargaal ka tirsan ciidamada maamulka jubbaland jubbaland ayaa waxa ay soo bandhigtay gaari qaraxa lagu xiray oo lala doonayay in lagu qaarijiyo sargaal sargaalkii lahaa gaariga gaariga ayaa la sheegay in uu yaalay goob geyrash ah islamarkaana markii la bixiyey uu ka shakiyey sargaalkii gaariga lahaa mahadsanid cumar mid ka mid ah xisbiyada dalka ayaa qaadacay magacaabistii madaxweynaha ee guddoomiyaasha maxkamadaha warkani waxaa noo faahfaahinaya xasan axmed maxamed dhowaan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulla farmaajo ayaa isbedel ku sameeyey guddoomiyaha maxkamadaha sare iyo guddoomiyaasha maxkamadaha racfaanka ee gobolka iyo midka gobolka banaadir waxaana magacaabistaasi kasoo horjeestay mid ka mid a xisbiyada dalka soomaaliya ka jira gudoomiyaha xisbiga wadajir jamaal guutaal ayaa wuxuu sheegay in madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xilka uga qaaday si aan dastuurka ahayn gudoomiyaha maxkamadda sare iyo kan gudoomiyaasha maxkamadaha racfaanka iyo gobolka iyo midka gobolka banaadir wuxuu sheegay in madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya laga doonayey inuu soo dhiso guddiga adeega garsoorka dalka balse taas beddelkeeda uu ku degdegay xilka qadaysta gudoomiyaha maxkamadda sare iyo gudoomiyaasha kale ah sida gudoomiyaasha maxkamadda racfaanka gobolka iyo midka gobolka banaadir marka aysan aqoonsanayn waxaan kaloo ka hadalnay judiciaryga garsoorka madaxweynuhu wuxuu xilka ka qaaday si aan dastuuri ahayn ayuu xilka uga qaaday gudoomiyaha maxkamadda sare si aan dastuuri ahayn wuxuu xilka uga qaaday gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka wuxuu si aan dastuuri ahayn xilka uga qaaday gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir si aan dastuuri ahaynna wuxuu usoo magacaabay qaaliyaal kale wuxuu ku magacaabay run ahaantii anaga xisbiyadeena ma ictiraafsanin dadka uu madaxweynuhu soo magacaabay maxaa yeele waxay khilaafsan tahay dastuurka waxayna kasoo horjeedaa qaabkii runtii ay ahayd dastuurka uu sheegaya in dadkaas ay ku yimaadaan madaxweynaha waxaa hor yaalay oo fududaa in lasoo sameeyo guddiga adeega garsoorka wixii la dhihi jiray guddiga adeega ay ahayd inuu soo dhiso marka annaga hadda waxaan ugu baaqnay guddiga adeega garsoorka inuu soo dhiso dee anugu xildhibaana leenahay xildhibaanadaas waxay diyaar u yihiin madaxweyne inay kala shaqeeyaan siduu guddiga adeega garsoorka uu kusoo dhisi lahaa waxay diyaar u yihiin sharci kasta u baahdo inay inay u ansixiyaan marku dowladnimadu waa waa checks and balances iyo dastuurka wixii ku salaysan in la raaco ma ahan nin jeclaysi ma ahan nin necbaysi ma ahan qofka aad maskaxdaada kusoo dhacay inaad ma ahan qof gurigaa ka shaqeeya maahan qofka oo yani jikadaada ka shaqeeya ma ahan garsoorku waa waa hay-ad la siman laanta fulinta wuxuu la sameeyaa laanta sharci dejinta ma ahan qof kaarti sooma qabsi karti qof kaarti ma erigi kartid marka anigu yani waxyaalahan runtii ugu baaqnay ayay ka mid tahay madaxweynaha inuu ka waantoobo run ahaantiina dib u eegis runtii ku sameeyo si kastaba ha ahaatee madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya uu xilka uu ka qaaday gudoomiyaha maxkamadda sare ibraahim iidlo suleymaan ayaa waxa uu ku qaadacay xilqaadistiisa balse dadaal fara badan oo la sameeyey lagu qarciyey in xilkaas uu wareejiyo wararka naga soo gaaraya duleedka magaalada hargeysa ee somalilan waxay sheegayaan in halkaas waraaba uu ku cunay wiil la sheegay inuu jiray sideed sano isaguna halkaas uu ku hayo dhibaato fara badan waraabahaasi waxaa warkaasi inoo soo koobaya saaxiibkay cumar axmed ibraahim wararka ka imaanaya magaalada hargeysa gaar ahaan deegaan lagu magacaabo cabdi geedi oo duleedka ka ah magaalada hargeysa ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi uu weerar ku soo qaaday raxan waraabo ah waraabahan ayaa la sheegay in deegaankaasi uu ka qaatay wiil sideed jir ahaa islamarkaana laga soo dhigay waraabaha isagoo islamarkaana laga soo dhigay waraabaha isagoo dhaawac culus ah wiilkaasi waxaana wiilka yar loo qaaday dhaawiciisa dalka jabuuti wiilka sideed jirka ah ee loo qaaday jabuuti ayaa waxaa la sheegay in uu u geeriyooday dhaawicii ka soo gaaray qininyada adeegyada waraabaha waxaana uu weerar ba-ana ku hayaa waraabaha dadka deegaanka cabdigeedi ee magaalada hargeysa waxa ayna dadka halkaasi degan kayladhaana u dirayaan maamulka somalilan iyagoona sheegay dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegeen in wiilkaasi uu yahay qofkii afraad ee sanadkan gudihiisa uu waraabe ku cuno deegaanka waxa ayna dadka halkaasi degan kayladhaana u dirayaan maamulka somalilan iyagoona sheegay in maalmahan in maalmahan qaar waraabaha weerar toos ah uu ku soo qaado xoolaha ku nool deegaankaasi waxaa sidoo kale ay sheegeen inuu waraabuhu inuu waraabaha bartay hilibka dadka islamarkaana waxa ay sheegayaan in waraabaha habeen iyo maalin ay isugu mid tahay oo weerar joogto ah uu ku hayo dadka deegaanka cabdigeedi ee dhaca xeebta waqooyi ee gobolka maroodijeex ee magaalada hargeysa mahadsanid cumar halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahartes xiisad dagaal ayaa ka taagan deegaanka tukaraq oo ay isku horfadhiyaan ciidamada maamulka somalilan iyo puntland warkani waxaa noo soo koobaya xasan axmed maxamed waa xaalad kacsan aan laga dareemayaa deegaanka tukaraq ee gobolka sool halkaas oo saakay waa beriga laga maqlay madaafiic ay iswadaarsanayeen ciidamada maamulka puntland iyo somalilan saaki waa berigii ay dadka tirada yaraa ee ku haray deegaanka tokoraq waxa ay ku waabariisteen jugta culus ee madaafiic ay isku ridayeen labada ciidan ee halkaasi isku horfadhiya dhinaca kale wararka aan ka helino ayaa waxay sheegayaan in labada maamul ee deegaanka tukaraq ay geeyeen ciidamo hor leh oo ka kala yimid magaalooyinka qarro iyo laasacaanood oo ay ka kala maamulaan maamulada puntland iyo somalilan xaaladda way degan tahay laakiin saaka ayaa wax yar ay dhaceen mar walba way dhacaan runtii khasare ma caddayn karo laakiin hadda dagaal ma jiro annaga mar walba cabsiya ayaan isla qabnaa waayo waxaan nahay shacab aan aqoon meel ay u aadaan ayuu yidhi qofka deegaanka la hadla warbaahinta xiisadan dagaal oo ka taga deegaanka tukaraq ee gobolka sool weli looma helin wax hadal ah waxaana madaxda labada maamul ay warbaahinta isku marinayeen hadallo sii horinaya colaada ka taga deegaanka tukaraq ee gobolka soola uqaabilsanihii daacish duubista muuqaalada iyo qaraxyada ayaa ka soo hor muuqday maxkamadda ciidamada qalabka sida warka waxaa noo faahfaahinaya xasan axmed maxamed ugu horeyna waxaa la jiriyey eedaha iyo soo diyaarinta xafiiska xeerlaanta ee ka koobnayd xilliyada uu kasoo qaatay ururka al-shabaab iyo daacish uu ka tirsanaa ilaa labada kun iyo toban saddex kahor inta uusan soo gelin gacanta ciidamada ammaanka ee lagu soo qabtay isagoo ku jira sida meel boodka ka ah fadhi ay leeyihiin bar koontarool oo halka loo yaqaano boodboodka ee degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose taariikhda marka ay ahayd toban sideedii bishii afraad ee sanadka aan ku guda jiran labada kun iyo toban sideeda gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida sareeye gaase xasan cali shuuti ayaa weydiiyey jaamac xuseen xasan jiritaanka dambiyada ay soo jeediyeen dambiyada ay soo jeediyeen xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida iyo in kale eedeysanaha ayaa ku jawaabay inay sax tahay kamid ahaanshaha ururka al-shabaab iyo daacish ay isku daygiisii ugu horreeyey lasoo qabtay isagoo gacanta kula jira dambiyo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ayaa kiiskan ku mashquulsanaa tan iyo markii lasoo qabtay oo ahayd toban iyo toddobadii bishii shanaad ilaa toban lixdii bishii toddobaad oo aan ku guujirno sanadkan labada kun iyo toban sideeda waxayna intaasi kadib xafiiska xeerlaanta garsoorayaasha ay weydiiyeen in loo ogolaado maxkamadda inay hor keenaan caddeymaha ay ka mid yihiin qoraalka eedeysanaha markhaatiyaal uu ka mid yahay ciidamada ammaanka ee degmada afgooye ay ka soo qabteen eedeysanaha muuqaalo laga helay gurigiisa sida kamerun ay ku duubi jireen falalka ay kooxuhu geystaan bateriyaal iyo qalab kale oo loo isticmaala waxyaabaha qarxa sharaxaada baaritaanka eedeysanaha waxaa ku dheeraaday gaashaanle abuukar cali oo ka tirsanaa ciidamada ammaanka gaar ahaan qaybta dambabaarista wuxuuna ka sheekeeyey fadhiga maxkamadda in ay ku eedeeyeen arrimo ay ka mid yihiin dalalka uu geystay boosaaso dagaallo uu ka qayb galay oo ka dhacay gobolada bari ee maamulka puntland iyo arrimo kale kabtan muumin xuseen cabdulaahi ku-xigeenka xeerlaanta guud ee ciidamada qalabka sida ayaa fadhiga maxkamadda ka hor sharaxay cadeymaha la taaban karo ee isku jira muuqaalo iyo agab kale waxaana daawashada muuqaaladaasi ka muuqday falal argagaxle oo ah muuqaalo laga dhex helay kaamirada lagu soo qabtay eedeysanahaasi ku-xigeenka xeerlaanta ciidamada qalabka sida dowladda federaalka soomaaliya kabtain maxamed cabdiqaadir ayaa ka codsaday maxkamadda maadaama eedeysanaha uu muddo ku qanacsanaa daadinta dhiigga la mid ah inta uu geystay ay ku filayso maxkamadda ciidamada qalabka sida xeerlaalyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya gaashaanla sare cabdulaahi buula ayaa eedajeedinta dhankooda ku soo xiray in falka nuucan dambaarista ah oo kooxda ay geysato uu yahay musharac uusan ahayn ahayn diin waxa uuna madaxkamada ka codsaday inaan lagu fuliyo xukunada qodobada ay ku soo eedeeyeen uu dhigayo dhanka kale qaranada u doodaya eedeysanaha ayaa ku dooday in markii ugu horreysay ay ahayd fal ugu geysto shakhsiyaadka ay difaacayeen islamarkaana lagu soo qabtay isagoo wax dhib ah geysanin sidaa daraadeedna ay ka codsadeen gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida dowladda federaalka soomaaliya gaashaanla sare xasan cali shuute ayaa soo xiray fadhiga maxkamadda wuxuuna sheegay in dhammaan ka qaybgalayaasha in ay go'aan dib uga soo saaraan maxkamadda mahadsanid xasan dhegeystayaal weli waxaad dhegaysanaysaan warka habeen ee raadiyaha cadaado markaana akhbaaraadkii dhanka dibadda dhaqaalaha kuuriyada waqooyi ayaa waxaa lagu soo horamayaa hoosdhac ballaaran uu ku imaaday daraasad uu sameeyey bangiga dhexe ee kuuriyada koofureed ayaa maanta lagu soo sheegayaa in dhaqaalaha dalka kuuriya waqooyi uu sanadkii hore hoos u dhacay boqolkiiba saddex dhibic shan sababo la xiriira cunaqabateynta ay qaramada midoobe saartay wadankaasi hoosdhaca dhaqaalaha ayaa waxaa lagu tilmaamay kii ugu xumaa ee xukuumadda buyonbuyong ay kula kulantay muddo labaatan sano ah waxaana cabsi ku hayay kobcinta dhaqaalaha ee sanadkii labada kun iyo toban lixdii oo dalka ka sameeyey oo ahayd saddex dhibic sagaal boqolkiiba ma jirto wax war oo ka soo baxay kuuriyada waqooyi ee faahfaahinay hoosdhaca dhaqaalaha wadankaasi hoosdhicii ugu xumaa ee dhaqaale ee kuuriyada waqooyi ayaa ahaa kii sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo toddobadii islamarkaana dalkaasi ka dhashay abaaro darar wuxuuna markaa korarka dhaqaalaha dalkaas uu hoos u dhigay lix dhibic shan
mucaaradka dalka siiriya ayaa ogolaaday in ay dowladda ku wareejiyaan deegaanada ku yaala koonfurta galbeed ee dalkaasi ee ku dhow buuraha israa'iil ay haysato ee golden ee ku dhow buuraha israa'iil ay haysato heshiiskan ayaa dhigaya in ciidamada dowladda ay ku laabtaan deegaanadii ay haysteen gobolka- gobolka al aqdiir ka hor inta dagaalku uusan ka qarxin dalkaasi ayaa waxaa loo ogolaanayaa in uu deegaanada kale ee mucaaradka ay haystaan ee dalka siiriya ciidamada siiriya oo taageeraya kuwa ruushka ayaa bilaabay howlgalla ay ku doonayaan in ay ku qabsadaan deegaanada koonfurta galbeed ee dalkaasi halkaasi oo ay ku xiniman yihiin kun oo qof warkii habeenaba saxbila si toosan kii imaanayay efamta gaartisa waa nigaantaas warkeena habeenimo waxaa soo saara saaxiibkay mahad nuure axmed waxaa wada jir caawa warkaan kugu akhrinayay xasan axmed maxamed iyo saaxiibkay cumar axmed ibraahim tani warkaa mid laba intaa dib u kulmi doono sidaasi nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu